ka dhegaysanaysaan waa v o a markanna kusoo dhowaada xubintii qurbe saare cabdi axmed ayaa la diyaaraa
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha soomaalida ah ee ku dhaqan waddamada reer galbeedka oo sannadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo faashionka dunida muna jaamaco ah gabar aad u da'yar oo soomaali ah kuna nool dalka britain ayaa dhowaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee miss university ee lagu qabto halkaasi waxaa muna ka sii horraysay xaliimo aadan oo ah gabar soomaali maraykan ah oo ayada oo xijaab xiran u tartantay quruxda islamarkaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxaa tartankan ka dhacay u k muna ay kala qayb gashay gabdho ka kala yimid waddamada england scotch iyo sidoo kale welis waxaana ay ka mid ahayd afartanka gabdhood ee ugu dambeeyey ee tartanka isugu soo haray waxaa muno oo aan tartankaasi ku guulaysan hase yeeshee reebreebkii soo istaagtay ay kaga duwaneed gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb gala iyada oo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeyna tartankaasi ay xirnaayeen rajabetooyin iyo nigisyo oo keliya taasi oo ka dhigtay in muno jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo ah gabar soomaali muslin ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muno jaamac ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ah barnaamijkan qurbana ayay iigu warantay aada baan u faraxnaa ina ii ogolaadeen inaa hablaha ka mid haado oo weliba dee sidayda noqdo inaana bedelin inaysa bedelin waxay ii ogolaadeen ina toob dheer xidho hablaha kalena waxay xidheen bikiniga oo jidhka mu muujinaya iyo waxaas laakiin aniga aada baan u fa faraxsanaa and um, i was very happy ina i ogolaadeen and
marka waxaad ku faraxsan tahay in gabdhaha kaleeta kula tartamayeyna ay qabeen rajistiinooyin iyo nigisyo oo keliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad kusoo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga laguna ogolaaday markii aad tiri muslim ayaan ahay dabcan soo ma waa run kaas waa sax aniga marka horeba markan apply gareeyay miss universe and waxay ii ogolaadeen ina ina saqariyo because waxay believeen that you know lamid ba ahaa hablaha in in the sense that waxa ahaa you know caqli baa haysta and waxay rabeen ina hablaha insha allah ina de wax kala barano ina you know wax ka faa'iidaysano lacagna ururino dadka faqiirka laakiin maa rabin wax ee dib ima dib diintayda nu keenta ima dee dib aniga ii keentaa wax oo ceeb nu keenaysa reerkayda ima aniga you know waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh soomaaliyeed baa yahay you know diintayda iyo dhaqankayga waa jecel yahay Um, and maa rabin wax oo ii keenaysa dee ceeb ima dee fadaaxad and way ila ogolaadeen waxay idin haye and um, waa samayn karta bacad waa garta marka ma culeysyo dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhegto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mase adiga unbaa go-aanka gaaray culeyska ma odhanayo bini aadan qof bini aadan bay ahayd ima qof baa waxaas um, you know qof baa wax nu sameynayay anigay ahayd you know um, waxay ahayd wax oo de wa anu waa yahay qof soomaaliyeed waa yahay ino qof muslim alxamdulilah and and waxa rabay wax e wax aana i bedelin aana de wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo you know sidaana hooyaday ii soo korin weligaanu you know maata qaawin banaanka iyo waxaasoo maydin so waxay ahayd more sidayduun sida ii koriyeen reerkayda and and diintayda sida kusoo kora iyo waxaas and waxaas bay ahayd decisionka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culturekayga imanka kasoo qaad you know ma ahayn dad soomaaliya gudi waxaa sameey ma ma ahayn you know waalidkayda you know ina weyn baa yahay laakiin ana caqligayda qabaan waxay waxaas iyo waxaas baa xun waxan iyo waxanna waa way way way fiican tahay waa wax ee anu go-aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay dee qofka yahay iyo waxa sida iisoo koriyeen reerkaygu waa gartay marka waa tahay een waxaad bal iga warantaa marka markii bulshada aad kasoo dhexbaxdo bulshada soomaalida oo dad dhaqanka ku dhegdhegan baa loo arka meelaha qaarkood sideed u aragtaa inaad bulshada kasoo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay kaa filan karaan maxay kaa sheegi karaan ayay kula tahay ma inaad dhaqanka ku xadgudubtay mase inaad you know uh, dadka you know I feel like um, id dadka horta ummadda ilaahayba kasoo qaad id way oranayaan waxay rabaan um, alxamdulilah dad baran wax fiican ba igu yidhi um, you know uh, dadka la koray imanka kasoo qaad xaafadayda muslim baran baa degeen kasoo qaad adduunyada as well dad oo indonesia degan ima malaysia oo message isoo dira oo igu yidhaahaan you know waxaad samaysay waa sax um, etc laakiin um, awalba marka anu nu badheeday waxaasima marka nu sheegay um, pajanka you know waxaas waxaas baa ka hor taagan yahay ma rabo ina sameeyo maa ka fakerin um, haddee qof kale you know um, you know haddee qof kale um, maxaa la yidhaha like waxaan ka fakeraya more sida iisoo koriyeen like familygayda Waalidka.
alxamdulilah dadkana ha waalidkayda alxamdulilah dadkana you know waxay yihiin you know we're very happy waa waa kula faraxsanahay um, iminkana internetka waxaa ka socda qaar oo leh mabaatiba ay xidhan tahay ima madircshiidba um, and you know alxamdulilah like I'm, I'm very happy waa tahay Yeah.
meeqo gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaad aheeden gebi ahaantiin Uh, waxay ahayd so saddex wadan bay ahaayeen uh, england wales iyo um, scotland uh, wadanka dan waxaa laga qaatay afartan gabdhood um, anigana mid baa ka ha- waa gartay aniga waxaa oran lahaa um, wax baran baa faa'iidaystay you know dumar dumarka oo oo galab xajinskan um, waxaana quruxdooda haddaad dhinac degtid caqli bay leeyihin waa waa dumar oo um, jaamacad kasoo baxay oo Mhm.
eh, dadka faqiirka caawiya eh, iyo waxaasoo mid maaha meele laiska geli karo imanka kasoo qaad hadday quruxuun heyd sidaasuma ku qaadanayaan and waxaas bay la em, marka horeba waxaas bay igu yidhiin ha you know waa geli kartaa iyo exact because caqligayga iyo you know, halka kasoo you know, waxaan u taagan yahay um, anigaba marka hore waxaan u sameeyey was marka tagay you know somaliland baa tagay for shan bilood uh, waxaa joogay shan bilood iyo bad um, alxamdulilah wa- meelo baran baa tagay um, you know, sheekh berbere iyo meelahaas baa soo maray And waa waa arkay you know, abaaraha you know, dadka um, you know, oo faqiirka oo aana haysan wax baran, dhibaatada laakiin- haysato alxa- ha dhibaatada haystaa um, and alxamdulilah ilaah horune you know, aaminaan and you know, waa dad oo ilaah hore ka baqa oo oo aaminsan that wax wayse bedelayaan and insha allah you know, kheer way imanaysaa and marka waxaa soo arkay waa soo noqdeen waxaa rabay you know, dad oo sidaydoo kale nu fekera ina dhex galo you know, ina eh, la sheergareeyo waxaa soo maray ima waxaa soo arkay you know, waxaa rabay ina um, internationally aware ina ka dhigo international affairs ina nushii sheego that look dhibaatadu weli way sii socotaa and you know maaha wax ee lacagun you know ee ee iska damayn karto waa waa wax ee waa ina nala hadlaa ha waa ina laga hadlaa waa ina um, international communityga laisku keenaa and wax la qabtaa it doesn't matter halka ka imatay exactly somalia waa somaali baa nahay you know dadnimadaa fiican and waxaas baa rabay ina sameeyo and waa gartay anu- hadda I maxaad don't qabataa feel- marka So imka alhamdulillah I, I open charity baa furtay a non-profit organisation.
barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay toddobaadkan muna jaamac iyo soo bandhigista quruxdeeda dalka u k iyada oo ka qayb gashay tartanka miss university ee ka dhacay u k isla markaasina ku tartantay saako halka gabdhaha kaleetana ay dhar jirkooda aada u muuqdo oo qaawanaan ay ku tartameen ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad kusoo dhawaataan heesta milico
mililicada quruxdiyo inantan ma jirtaay muuqaagu waxaana saaran hoy murcadaa kasoo yeedhi
waa tahay heestaasi gunaanad ayay u ahayd idaacaddeenii fiidnimo ibraahim xasan daanduray anigoo jamaal axmed cismaane idinla socodsiinayay tani kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo
mar haddii adduunyada miisaan la saaran murcadaa kasoo yeedhi